bahda isboortiska degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa codsi u jeediyey mas-uuliyiinta iyo bahda isboortiska ee maamulka galmudug iyo sidoo kale hay-adaha taageera ciyaaraha iyaga oo ka dalbaday inay si buuxda loo dhammaystiro garoonka weyn ee kubadda cagta ee degmada balanballe ee gobolka galguduud waxa ay sheegeen in garoonkan uu muhiimad weyn u leeyahay horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada islamarkaana uu noqon karo meel lagu kobciyo kartida iyo xirfadda ciyaartooyda deegaanka waa kuwan qaar ka mid ah bahda isboortiska degmada balanballe ugu horeeyay gudoomiyaha ciyaaraha degmada balanballe oo codsi u diraya wasaaradaha ciyaaraha iyo dhalinyarada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba garoonka degmada oo stadium dibir wuxuu ahaa garoon shan sano ka hor la dhisay haddana dayactir badan u baahan oo qalabeyn hadday noqon lahayd roog iyo hadday noqon lahayd dayactir guryaha iyo suuliyaasha iyo u baahan waxaan leenahay qurbajoogta u dhalatay degmada balanballe inay maaragtay ka qayb qaataan horumarinta isboortiga oo garab istaagaan intii karaankooda waxaan kaloo rabnaa inaan baaq u dirno wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga galmudug oo runtii shaqadan qayb muhiima kale garoommada iyo isboortiga iyo wax badan iyadu maaragtay ku magacaaban waxaan u malaynayaa degmooyinka kale waxaa laga hirgeliyey garoomo standard oo roogagiile waxaana qayb ka ahaa in garoomadaas laga hirgeliyey wasaaradda iyo tiimka ay shaqada kule isboortiga waxaan halkaan baaq uga soo jeedinaynaa haddaan nahday bahda isboortiga degmada balanballe in wasaaradda iyo cid kastoo isboortiga ku shuqul lehba maanta ay u baahannahay in garoonkaas stadium dibir dayactirna lagu sameeyo roogna loo dhiga dhallinyarada si ay maaragtay dhalinyaro firfircoon oo mustaqbal leh oo dalka anfacda loo helo sidoo kale waxaan leeyahay qurbajoogta degmada balanballe iyo ganacsatada degmada balanballe ayaguna inay ka qayb qaataan dayactirka garoonkan dhan walba hadday tahay haddii roog loo qabanqaabinayo iyo hadday tahay guryaheeda oo maarata la dayactirayaba garoonkan shan sano ka hor baa la dhisay intaas wuu xirnaa nasiib waxaan u yeelanay annaga maamulkanaga inuu maaragtay furo degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa ka mid a degmooyinka faca weyn ee soomaaliya waxaana inta badan degmadaas ka hana qaaday horumarada kala duwan ee adeegyada bulshada hase yeeshee waxaa gaabis ku jira muddooyinkii dambe isdhexgalka ciyaaraha ee dhanka isboortiska ah